galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa galab sabti ah sagaal iyo labaatanka bisha disembar sannadka laba kun siddeed iyo tobanka saacadda afrikada bari waa afarta galabnimo washingtonna waa siddeeddii aroornimo
waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee toddobiiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali com iyo efimyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacaddeenna galabta waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed colaad xasan iyo cabduqaadir mursal
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaal ay in ka badan labaatan qof ku dhinteen oo maanta ka dhacay deegaanka goofgaduud ee gobolka bay
hase yeeshee waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya inta aan barnaamijyada u gudagelin wararkeenii caalamka wararka ka imaanaya deegaanka goofguduud ee gobolka baay ayaa sheegaya in dagaal saake halkaasi ku dhex maray ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo maleeshiyada ururka al-shabaab ay ku dhinteen in ka badan labaatan qof toban kalena ay ku dhaawacmeen saraakiisha ciidamada koonfur galbeed ayaa v o eda u sheegay in dagaaladaasi ay kaga dhinteen sideed ka mid ah askartooda afar iyo toban ka mid a maleeshiyada al-shabaabna ay ku dileen deegaanka goofguduud oo soddon kilomitir u jira magaalada baydhabo ayaa waxaa saldhig ku leh ciidamada maamulka koonfur galbeed halkaasoo ay al-shabaab ugu yaraan bishiiba mar ay weerar xoogan ku qaado saraakiisha dowladda ee ay v o eedu la hadashay ayaa sheegay in dagaalkii saakay lagu soo qaaday ay iska caabiyeen haatanna ay goofguduud gacanta ku hayaan qoraalkan ayaa sidoo kale lagu mamnuucay qoraalka sidoo kale lagu sheegay in markaasi ciidamada dowladda soomaaliya ay doonayaan inay halkaasi ka baabi'iyaan jiritaanka maleeshiyada ururka al-shabaab oo halkaa ku xoogeysanaya
maamulka puntland ayaa soo saaray amaro uu ku mamnuucayo madaxda iyo shaqaalaha dowladda federaalk ee soomaaliya inay puntland tagaan inta lagu guda jiro xilliga doorashada madaxtinimada puntland oo sideedda bisha januari dhacaysa war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda amniga ee puntland ayaa lagu sheegay in gebi ahaanba deegaanada puntland aysan soo geli karin madaxda dowladda federaalka sida wasiirada agaasimayaasha saraakiisha ciidamada iyo shaqaalaha madaxtooyada
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa jimcihii mar kale ku hanjabay inuu si guud u wada xiri doono xadka maraykanka iyo mexico islamarkaasina uu gargaarka ka jari doono dalalka honduras guatemala iyo el salvador haddii buu yidhi koongareeska uu ku guuldaraysto inuu meel mariyo lacagaha uu u rabo in lagu dhiso derbiga xadka mexico iyo maraykanka dhowr fariin oo uu twitterkiisa soo dhigay ayuu trump waxa uu sidoo kale weydiistay in la bedelo sharciga soo galootiga dalkan maraykanka hadalka trump ayaa imaanaya xilli ay hakad ku jiraan maalintii toddobaad howlaha qaar ee dowladda kadib markii laysku raaci waayey miisaaniyadda ay dowladda ku shaqaynayso oo uu trump rabo in lagu soo daro shan bilyan oo dollar oo lagu dhisayo derbiga xadka mexico iyo maraykanka
ciidamada ammaanka ee dalka masar ayaa saddex weerar oo kala goonigooni ah oo ay qaadeen waxa ay ku dileen afartan ruux oo la tuhunsan yahay inay ka mid yihiin mintidiinta dalkaasi weeraradan ayaa ka dhacay waqooyiga sinai iyo jiza sida ay maanta ku warantay wasaaradda arrimaha gudaha duulaankan ayaa imaanaya maalin kadib markii qarax loo geystay bas kuwa damaashaadka ah oo waday oo waday dalxiisayaal u dhashay waddanka vietnam halkaasoo afar ruux ay ku geeriyoodeen wasaaraddu ma sheegin in dableyda la laayay ay ku lug lahaayeen qaraxii jimcihii waxa ay ku gaabsatay in ciidamadeedu ay soddon qof ku dileen weerar ay ku qaadeen aag ay qolyaha la bartilmaameedsaday gabaad ka dhiganayeen oo ku yaala kiza wasaaraddu waxa ay xustay in ragga la dilay ay ahaayeen argagixiso qorsheynayay weeraro isxigxiga oo bartilmaameedsanaya hay-adaha dowladda iyo dalxiiska
halkaad warkaasi kala socotaan waa idaacadda v o a oo toos idin kaga imaanaysa magaalada washington saacadda afrikada bari daqaadar yar ayay dhaaftay afartii galabnimo washingtonna waa sideedii iyo qadar daqiiqada ah aanu ku horeyna ee magaalada baydhabo sidii warkiba aad ku maqlayseen degaan ku dhow oo la yidhaahdo goof guduud waxaa maanta ka dhacay dagaal dhex maray ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo maleeshiyada ururka al-shabaab dagaalkaasi ayaa la sheegay inay ku dhinteen dad ka badan labaatan qof toban kalena ay ku dhaawacmeen faahfaahinta dagaalkan ayaan ka waraystay wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh qadka taleefonka ee magaalada xudur isagoo ku sugan xarunta gobolka baay ayaan ka waraystay
dagaalka waa berigii saakay ayuu ka dhacay deegaanka goof gaduud oo soddon kilomitr u jira magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay halkaasi oo fariisin ay ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalka iyo ciidamada maamulka koonfur galbeed iska horimaad culus ayaa halkaasi ku dhex maray kooxda al-shabaab oo weerarkadiisa waa berigii saakay kusoo qaaday deegaanka goof gaduud catoosh wax khasaarahoo dagaalka ka dhashay oo lagu sheegay ilaa iyo hadda inta la ogyahay labada dhinac in ka badan labaatan ruux ayaa dagaalkaasi ku geeriyootay dhinaca dowladda dhinaca maamulka koonfur galbeed waxay xaqiijiyeen saraakiishooda in sideed askari ay dagaalkaasi ay kaga geeriyoodeen oo sarkaal uu ku jiray sidoo kale maamulka koonfur galbeed saraakiil ka tirsan ayaa waxay sheegayaan in dhinaca kooxda shabaab ay ka dileen in ka badan toban ruux oo dagaalkaasi ay kaga dileen inkastoo dhinaca shabaab aan wax war ah oo dagaalkaasi ku aadan laga haynin waa soo noqnoqdaa dagaalkan goofguduud ka dhaca oo waxaa laga yaabaa bishii haddaanan martabin inaan laba martabino maxaa ugu wacan dagaalka halkan ka dhaca mar walba waxaad moodaa in gacan ku-haynta deegaankaasi kooxda al-shabaab iyo sidoo kale maamulka koonfur galbeed ay isku hayaan ciidamo ayaa ciidamo ayaa saldhig ku leh oo koonfur galbeed ka tirsan kooxda al-shabaabna mar walbeeti waxa ay weeraro kusoo qaadaan ciidamadaasi fariisinka ku leh deegaanka goof gaduud iyadoo la aaminsan yahay in deegaankaasi uu yahay deegaan istraatiiji oo isku xira deegaano fara badan oo gobolka baay ka tirsan marka sababtaasi ayaa keenaysa in kooxda shabaab ay mar walba weerar kusoo qaadaan deegaankaasi goof gaduud oo soddon kilomitr u jira magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay hadda waxaa la xaqiijinaya in xaaladdu ay degan tahay islamarkaana ciidamada maamulka koonfur galbeed ay gacanta ku hayaan deegaanka goof gaduud halkaasi oo gurmad xoog leh saacadihii lasoo dhaafay ay gaareen waa gartay haddaan kasoo tagno dhinaca gobolka baay waxaad ku sugan tahay magaalada xudur xarunta gobolka bakool oo dabcan in muddo ah aan ka sheekeynaynay oo idaacadaheenna aan kusoo qaadan jirnay inay go-doonsan tahay in nololxumo ka jirto in maaragtay shabaabkii ay jeedka ka gooyeen xaaladdu magaalada waa sidee annagoo koox wariyaal ah ayaan si xaaladda magaalada xudur oo muddooyinkii ugu dambeeyey go-doon ahayd aan wax uga ogaano waxaan soo raacnay wafdi madaxweynaha koonfur galbeed oo soo aaday magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool duhurnimadii maanta ayaan kasoo deganay garoonka diyaaradaha magaalada xudur halkaasi oo dadweyne aada u fara badan madaxweynaha ay kusoo dhaweeyeen iyo xubno kale oo isagu uu hogaaminayay oo golihiisa wasiirada iyo xildhibaanadiisa ka tirsan xaaladda degmada xudur ayaa aada u deganeyd iyadoo dhulka uu ka muuqanayay barwaaqo aada u fara badan oo muddooyinkii lasoo dhaafay beeraha ayaa waxaa la ii sheegay in wax soo saarkooda uu u muuqanayo sanadkan inuu najaxayo iyadoo roobkii ugu dambeeyey ee ka da-ay deegaano gobolka bokool ka tirsanna ay ahaayeen kuwa rajogeliya beeraleyda magaalada xudur iyo deegaano fara badan oo gobolka bokool ka tirsan sidoo kale muddooyinkii lasoo dhaafay dadka magaalada xudur oo aan la sheekaystay waxay ii sheegeen in waxoogaa ganacsiga magaalada xudur oo horumar uu sameynayey isla markaana ganacsiga dhinaca magaalada beledweyne uu kasoo gelayay iyadoo ay ii xaqiijiyeen in toddobaadkii dhowr gaari ay soo gasho magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool waxaana xusid mudan in muddooyinkii lasoo dhaafay ama bilo ka hor ay adkeed in xudur ganacsiga uu soo galo gaari dameerada lagu soo daadbulay jiray raashinka badeecooyinka iyo waxyaabaha quutul duruuriga oo dadka magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ay u baahan yihiin marka haatan xaaladda nolosha ayaa waxay u muuqanaysaa inay soo bedeleyso oo ay soo hagaagayso inta aan ku suganahay magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool waxaan usii kuurgeli doonaa hadduu allaha awood ilaah ogolaado xaaladda nolosha dadka magaalada xudur iyo sida ay tahay idaacadaheena dambe hadduu allaha awoodda leh ogolaado ayaana idinkugu soo gudbin doonaa
aad bu umadsanta aad baad umahadsan tahay mukhtaar maxamed catoosh oo qadka taleefonka magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool iigu warramayay
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal v o a ayaad nagala socotaan markana puntland maamulka puntland ayaa soo saaray amaro uu uga mamnuucayo madaxda iyo shaqaalaha dowladda federaalk ee soomaaliya in ay puntland tagaan inta lagu guda jiro xilliga doorashada madaxtinimada puntland oo sideeda bisha janaayo ka dhacaysa garowe warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa garowe nooga soo diray waryaheena nuux muuse birjeeb qoraalka puntland ay soo saartay oo ku saxiixnaa wasiirka amniga axmed cabdulaahi yuusuf dowlad ayaa la sheegay inuu daba socdo shir ay guddiga amniga doorashooyinka ku yeesheen garowe kuna saabsanaa adkeynta amniga doorashooyinka qoraalkan uu nuqul ka mida lasoo gaarsiiyey warbaahinta ayaa lagu yiri intaa doorashada dhacayso waxaa la mamnuucay inay puntland soo galaan shaqaalaha dowladda federaalka sida wasiirada agaasimayaasha guud saraakiisha ciidamada iyo howlwadeennada madaxtooyada dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale waxaa qoraalka lagu sheegay in garoomada iyo baraha laga soo galo puntland laga soo gelin karin lacag kaasha oo sida ay sheegeen sharci darro ah haddii ay qabtaanna lala wareegayo waxaa kaloo qoraalka lagu sheegay inay shirkadaha diyaaradaha imaanaya puntland ay soo gudbiyaan liiska rakaabka ay sidaan ka hor inta aysan soo gaarin qoraalkan wasiirka amniga uu ku saxiixan yahay ayaa sidoo kale sheegaya in laga mamnuucay in hubka ay ku dhex wataan caasimadda askar aan shaqo ku jirin inta ay socoto doorashada sidoo kalena aan la soo gelin karin puntland agab ciidan waa markii ugu horreysay ee qoraal ceynkana ay soo saarto puntland marka loo eego doorashooyinkii hore ee ka dhici jiray puntland waxaana magaalada garowe si xoogan uga socda ololaha musharaxiinta u tartamaya xilalka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo doorashadooda la filayo sideedda janawari sanadka labada kun sagaal iyo tobanka nuux muuse birjeeb v o a garowe
aad buu mahadsan yahay nuux muuse birjeeb halkaad nagala socotaana oo aan idinkagala soo hadlayno waa stuudiyaha labi tobanaad ee idaacadda v o a magaalada washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka jamaal axmed cusmaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegeystayaal guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa dib u habeyn ku sameeyey xubnaha guddiyada maaliyadda ee baarlamaanka soomaaliya toddobaadkan waxaa wareegtada guddoomiyaha xafiiskiisa ka soo baxday xubinnimadii guddigaasi looga saaray guddoomiyihii guddigaasi cali cabdi cismaan ku-xigeenkiisii maxamed aadan macalin iyo xogayihii guud ee guddigaasi cabdulaahi maxamed nuur intaa kadib ayaa waxaa xubnaha guddigaasi ay guddoomiye u doorteen xildhibaan maxamuud siraaji halka guddoomiye ku-xigeenna loo doortay aamino sheekh cismaan waxaana xubnahaasi ay xildhibaan aadan cali xasan u doorteen inuu noqdo xogeyaha guud ee guddiga maaliyadda hore ayaa guddigaasi waxay u soo saareen warbixin ay ku sheegayaan in wax isdabamarin ay ka jirto wasaaradda maaliyadda iyo maamulka gobolka banaadir oo lacago meel ay ka baxeen aan la garanaynin ay dalbadeen in ay xisaab xirkooda keenaan xubnaha qusaysa qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sidaa ayaa toddobaadkan waxa ay dil togashaha ku fulisay cabdiqaadir abuukar shaacir oo lagu helay inuu ka tirsanaa kooxda al-shabaab iyo dembiyo kale oo la xidhiira in uu fududeeyey islamar ahaantaasina uu ku lug lahaa weeraro saddex ahaa oo muqdisho ka dhacay sanadkeenu kasoo gudbinay kuwaas ay ku dhinteen soddon qof konton kalena ay ku dhaawacmeen cabdulaahi buule xeer ilaaliyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey xukunka dilka ee lagu fuliyey cabdiqaadir abuukar shaacir isagoo sahmin ku samayn jiray goobaha ay kooxdu rabaan in ay ka fuliyaan qaraxyada sidoo kalena baabuurta laga soo buuxiyey qaraxyada geyn jiray goobtii uu soo sahmiyey si loogu qarxiyo waxaana ka mid ahaa goobihii la qarxiyey ee uu soo sahmiyey ee taariikhdu markay ahayd saddexyo tobankii bish saddexaad laba kun toddobiyo toban qaraxii ka dhacay afaafka hore ee hotel weheliye halkaasoo ay ku geeriyoodeen toban ruux kuna dhaawacmeen toddobiyo toban ruux oo kale taariikhdu markii ay shantii bishii afraad laba kun toddobiyo toban wuxuu geeyey baabuur saaruf ah oo ay ka buuxaan walxaha qarxa makhaayad ka soo horjeedda wasaaradda isboortiga agaarka xaruntii wasaaradda amniga qaraxaas oo ay ku geeriyoodeen sagaal ruux kuna dhaawacmeen toban ruux oo kale sidoo kale wuxuu soo sahmiyey qaraxii ka dhacay baar itaaliya taariikhdu markay ahayd siddeeddii bishii shanaad halkaasoo ay ku geeriyoodeen toddoba ruux kuna dhaawacmeen kow iyo toban ruux oo kale d taariikhdu markay shan iyo tobankii bishii shanaad ciidamada amnigu waxay ku qabteen cabdulqaadir abuukar shaacir maxamed isagoo wada gaarigii qaraxa ahaa ee ku qarxay degmada xamarweyne gaar ahaan exneya dembiile shabaab cabdulqaadir abuukar shaacir maxamed waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah kaasi waxa uu ah cabdulaahi buule xeer ilaaliyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida maleeshiyaadka al-shabaab ayaa toddobaadkan waxa ay gubeen guryo ku yaala tuulada ceelmuluq oo ka tirsan degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe waxay shabaab sidoo kale kaxaysteen dad ka mida kuwa deegaanka waxay dadkaasi ku eedeeyeen inay taageerayeen ama ay ka tirsanaayeen kooxda macawisleyda oo shabaab dagaal kula jirta sida uu v o weda u sheegay axmed dhegey xuurshow oo ka mid ah kooxda macawisleyda oo shabaab kula dagaalanta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe nimankii nabadiisa ayaa meesha dad shacaba ku weeray maalkiisa iyo ceelkiisa ku guba kuna dhaca ku beelaqay meeshaasoo ka tirsan gobolka shabeellada dhexo oo khaasatan degmada cadalo suuli hoose ka leeda ceelmuluq shacabka masaakiinta sida u dhibaan awelay sida u dhici jireen ummadda u qarabi jireen waxaa hadda laakiin ay gudbaan caajuhan meeshaas macawisiyaan ceelkaas iga guulaysa martay raajiye ka cabtay saasay ummadda soomaaliya ku dhibaatay haya meel adiga soddon kilomitir u jirtay gawaari ay wateen oo ciidamada dagaalka ah ay wateen markaa waa kusoo duuleen oo u madhoweyn soddon kilomitir camal ay jireen duuladaasoo shacab iska jogo qof saddex kale inay weerareen markii ay ku barqayseen anaka kusoo weerarnay ragna waa walla u gudilnay anikana aan ragga nooga dhigtay hal wiilaan iga dhintay anika wiilaan laga dhaawacmay sideed waa ka dhimatay sagaalna waa ka dhaawacmay kaasi waxa uu ahaa axmed dhegey xuurshow oo ka mid ah kooxda macuusleyda dagaalka kula jirta kooxda al-shabaab oo v o wada toddobaadkan la hadlay waa tahay nu ku soo laabana dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad hordhacba barnaamijka aad ku maqasheen guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa toddobaadkan wareegto uu soo saaray waxa uu xubinimadii guddiga maaliyadda baarlamaanka soomaaliya uga saaray guddoomiyihii guddigaasi ku-xigeenkiisii iyo xogayihii guddigaasi xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur haddaba hore guddigaas wuxuu usoo saaray warbixin ay ku eedeynayaan wasaaradda maaliyadda iyo maamulka gobolka banaadir oo ay ku sheegayeen in wax isdabamarin ay ka dhex jirtay taas oo buuq fara badan ka dhex abuurtay dowladda iyo xubnaha kale ee guddiga baarlamaanka dhexdiisa xubnahan hadda lagu soo diray guddigan iyo khilaafkii iyo isqaqabsigii khilaafka ahaa ee ka dhex jiray baarlamaanka oo guddoonka sarena uu gaaray markii dambe maxay ka dhigan tahay maxaase laga filan karaya guddigan cusub iyo xubnaha cusub ee lagu soo daray intuba arrimahaas waxaa la qaadaa dhigaya maxamed xaadar nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada maxamed guddigani warbixinada uu soo saaro iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda ee dhinaca maaliyadda maxaa laga filan karayaa arrintan dabcan hadda isku saamaynta lagu sameeyey qaarna looga saaray guddigii qaarna loogu soo diray waxaan umalaysaa in yani ay yeelan karto ama ay jiho kale la bixi karto waxaa dad badan isweydiinayaan yani go-aanadii ay soo saareen guddiga maaliyadda oo rag badan oo mucaarada ay ka dhex muuqdeen oo lais odhan karo go-aanadooda ama warbixintooda waxaa lagu lifaaqay dhinaca yani aragti siyaasadeed dad kale waxay hadda laftirkooda aaminsan yihiin guddigan hadda dadkan laga saaray iyo guddi dadkan hadda lagu soo daray laftirkooda inay ayaguna ay aragti siyaasadeed xagga xukuumaddu ay ka dhex muuqato marka labada dhinac markii laisku daro waxaa meesha kasoo baxay in la xisaabtankii iyo hawshii maaliyadeed ee guddoonka ama baarlamaanka guddigan looga fadhiyey in yani culays badan iyo shaki uu keenayo waa tahay waxaa lais weydiin karayaa khilaafaadkii baarlamaanka dhexdiisa ka dhex jiray sida muuqata baarlamaanka arrintan wuu ku kala aragto duwanaaday khilaafku wuxuu gaaray guddoonka sare ee baarlamaanka sidee buu u saameyn karaya marka guddigan cusub iyo khilaafaad dhammayntii iyo ma laga yaaba in dib ay usoo laabato wada shaqayntii xukuumadda iyo baarlamaanka dabcan dhinac markii laga fiiriyo ha way soo laabanaysaa laakiin dhan kale markii laga fiiriyo dabcan xukuumadda sida muuqato waxay hadda ay galaangal xoogla ku yeelatay yani guddigan cusub ee maaliyadda oo saddex xubnood dheeriga kusoo darteen saddexdaas xubnood iyo guddigii hore ugu jiray waxaa macquula in ay ay yani ay kusii xidhaan xukuumadda iyo iyo udhignog inay udhignoglaadaan shaqada xukuumadda iyo sida wax u wado dabcan qayb kaleo ku jirta waxaa laga yaba in ayaga ay dhaliilaan oo ay yani dhan kale u baxaan meesha buuq ka dhaco laakiin sida hadda muuqato kolley hadda sida guddoonka uu sheegay waa la heshiiyey hal meela wax laiskugu laiskugu keenay shaqadana hal dhinacay ka socon doonta sida hadda ay shaaciyeen laakiin marka sha- la shaqo galo oo ay hawl bilaabato ayaa macquula in la kala ogaado marka jihada saxda ee bahasha ku socon doonta kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadar nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuu marti ugu ahaa intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal tan iyo kulanto dambe nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay jamaal iyo barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka ayaad dhegaysateen markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo waxaa inoo halkan inoogu diyaar ah oo barnaamijkaasi inoo haya cashe ibraahim aadan iyo ibraahim aadan ibraahim daandurey
waa mar kale iyo barnaamijkeennii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahim ow tod- toddobaadkii hore waxaa idhi toddobaad kasta waxaan dhahnaa heese wan wanaagsan oo qurux badan aan idiin hayna laakiin toddobaadkan markay dhegaystayaasha dhegaystaan toddobaadba toddobaadaa kasi daran maa leedaha ha warkii horeba war soo dhaaf miyay soomaalida dhihi jirtay marka waa tahay looba jooga ee heesta ugu horeysa intaanaan soo qaban dhambaalka ugu horeeya dhinacayga ibraahim haddaan bilaabo waa hambalyo meher waxaa dadka diraya ugu horeeya aabe maxamed cali samatar iyo hooyo seynab maxamed jaamac iyo caruurtooda oo kale ah hibaaq maxamed cali samatar cabdicasiis maxamed cali samatar cabdixakiin maxamed cali samatar iyo fawziya maxamed cali samatar khadiijo maxamed cali samatar iyo leyla maxamed cali samatar waa dhammaan ilmo maxamed cali samatar umulkhayr maxamed cali baa ku jirtaa hibe maxamed way ku jirtaa iyo sidoo kale yaasmiin maxamed iyo sahra maxamed cali dhammaantood waa ilmo maxamed cali samatar waxaanay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan doctor cabdiraxmaan cali cabdi iyo ditores baa la yidhi xafsa maxamed cali samatar oo meherkoodu ka dhacay magaalada london ee wadanka britain waxay leeyihiin meherkaasi waxaanu ugu ducaynaynaa in eebbe uu ka dhigo midkii lagu gaaro aqalgal raaxo badan waa tahay dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray hooyo luul maxamed daahir iyo aabe jeelle xasan nuur iyo maxamed jeelle xasan xaaskiisa iyo caruurtooda axmed jeelle xasan xaaskiisa iyo caruurtooda muxubo jeelle xasan safiye jeelle xasan saygeeda iyo caruurtooda cabdulaahi jeelle xasan warsame jeelle xasan nimco jeelle xasan iyo caruurteeda iqro jeelle xasan iyo siciid jeelle xasan siciid helos iyo maxbuub jeelle xasan nasteexo jeelle xasan nasro jeelle xasan iyo shamso jeelle xasan dhammaan reer jeella xasan nuur waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin taaniyad kal iyo laaba inay gaarsiiyaan cabdiraxmaan jeelle xasan iyo mahado cabdi yaasiin oo wiil uu ugu dhashay dalka kenya waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey abuukar cabdiraxmaan jeelle abuukarow soo barbaar ayay leeyihiin noqonkii diintiisa dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa heesta ugu horreysa barnaamijkan ibraahim oo noo raacay naruuro ayaan dhegeystayaashana u soo qabanayna waxaa ku luuqaynaya fanaanka salaad maxamed shardi salaa derbi naruuradii kalgacalkiyo halkaad nacas wareentay nabaraa ku yaalle niyadii jacaylke labadeena taagnayd ninbaad dhaxal u siisee Ay, lubi. Ay, lubi, ma. nasiibkaagii aragtay anana wiilkaygii waxaan sugin aqrubaad Ay, lubi. Ay, sida ubaxii nuurtae noloshana ismoodsiye kula noqotay adigoo kula noqotay adigoo habeenabaada joogte armad hoosu noqotaa armad hoosu noqotaa armad hoosu noqotaa armad hoosu noqotaa ana libin haleena inkastoo aad nuugtana kumana xadiid dherigi nafsi u dulyaale nabad guurka adiga naxaligu abuuro naftaadun jeclaade nasashana ku talagalay naxariistii buysida ubaxii nuurtae noloshana ismoodsi kula noqotay adigoo kula noqotay adigoo habeenabaada joogte armad hoos u noqotaa armad hoos u noqotaa armad hoos u noqotaa armad hoos u noqotaa ana libin haleela
waa tahay inkastoo aad nuugto kuma naaxdid dherigii nafsi u dul yaalla buu leeyahay ibraahim fanaanka uu heesay heesta naruura iyo codka macaan fanaanka salaadarbi intaas haddaanu ku dhaafno dhinacii dhambaalada mar kale maxaggayga amso xaggaaga ibraahim caasho aan dhambaalkan kaa qaatay waxaa uu naga soo gaaray hodan cali biikolo iyo xubi maxamed bashiir iyo saygeeda cabdisanay iyo carruurtooda hindiyo dhaqane iyo waxay yidhahdeen maxamed maxamed bashiir yaasiin ibraahim nasrukiin jacfar bashiir caddey caddaane iyo faysal cabdulaahi qoob nasro caynab isaaq uulow axmed dhammow dhammaan reer maxamed bashiir waxay kala joogaan kenya maraykanka iyo u k iyo soomaaliya waxaanay jecel yihiin taaniyad inay gaarsiiyaan gacal maxamed bashiir iyo afadiisa ubax dhaqane siyaad oo wiilu ugu dhashay xerada qaxootiga dhagaxley wiilkaasna waxaa loo bixiyey cabdicasiis gacal maxamed waxaanay leeyihiin ducadu waa dhankeenna waxaan leenahay cabdicasiis soo weynow noqonkii waalidkiis iyo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca anigana amin ayaan raacinaya dhambaalkan waa meher dadka dirayana waxaa ugu horeeya aabe cali cabdi jiciir iyo hooyo sahro ciid ah, seed iyo dhammaan walaala baa la yidhi waa siciid ayaana jaweeriye iyo dhammaan ilmo cabdi jiciir iyo sidoo kale baa la yidhi saaxiibada qaaliga ah ee kale ah rooble a muuse markaa aada waxa loola jeeda ma garan laakiin waa magaca ka bilowda ibraahino waa rooble a muuse iyo cadnaan n gahayr iyo sidoo kale mustafe axmed carte dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadeenna u dirayaan doctor cabdiraxmaan cali cabdi iyo ditoresa xafsa maxamed cali samatar oo meherkoodu ka dhacay magaalada london ee waddanka britain dhambaalkan goordhoweed waan akhriyey aad baa loogu hambalyaynaya waxaan leeyahay meherkiina ku gaara qalgalka loo-a iyo ubadka khayr kalena lagu kala helo aamiin heesta kale een dhegaystayaashan u cayaareen caashaaye waa heesta halkudhegeedu yahay dabayshaan weheshada waxaa ku wada luuqaynaya labada fannaan axmed naaji iyo faadimo qaasin sodege an waaley dareeme degdege imaawe ha soo daahine sodege an waaley dareeme degdege imaawe ha soo daahine waa duloobe dabeeshaan fadhaaye waa duloobe dabeeshaan fadhaaye waan daalaye af inaan ku siiya dantaydii ahayn waan daalaye af inaan ku siiya dantaydii ahayn waan daalaye daf inaan ku siiya dantaydii ahayn waan daalaye daf inaan ku siiya dantaydii ahayn duligaan ihaayo daraaddaada waaye duhurda inaan dariiqiin maraaye duligaan ihaayo daraaddaada waaye duhurda inaan dariiqiin maraaye deeris iyo dadaalka ma hayste deeris iyo dadaalka ma hayste waan daalaye daf inaan ku siiya dantaydii ahayd Ah, waan daalaye daf inaan ku siiya dantaydii ahayd
anigoo daraada dadkaygii u diide dibid iigu dhaafta dilaa iiga roone dadkaygii u diide dibad igu dhaafta dilaa iga roone dal iyo duurad leenka dayaaye dal iyo duurad leenka dayaaye dabalaygu daare aniga ku doorte makaadayre
waan daalay dab inaan ku siiyaa dantaydii aheed dabalaygu daare aniga ku doorte makaadayre waan daalay dab inaan ku siiyaa dantaydii aheed waa tahay dhambaalkana waxa uu inooga yimid bashiir sheekh ibraahim cabdinuur sheekh ibraahim maxamuud sheekh ibraahim nimco sheekh ibraahim cabdiraxmaan sheekh xasan iyo waxay yidhaahdeen maxamed sheekh xasan faadumo zahra sheekh xasan hinda oo maxamed nuur iyo cabduqaadir cabdulaahi iyo maxamuud cabdulaahi iyo mukhtaar cabdulaahi iyo cabdulaahi axmed mataan bashiir axmed mataan ardo axmed mataan ruqiye ibraahim cabdulaahi maylaan iyo waxay yidhahdeen maxamed macalin barkhadle iyo yuusuf macalin axmed nuur iyo roode cabdiraxmaan cabdulaahi sheekh bashiir axmed cabdiwahaab iyo maxamed weli cabdiwahaab dhammaantoodna waxa ay kala joogaan dunida dacaladeeda waxayna taaniyad gaarsiinayaan maxamed nuur sheekh ibraahim iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa roode suldaan maxamed jidhac oo arooskooda uu ka qabsoomay raaso waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin ee banahayada kale si ubad khayr qabo anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waxaa diraya waa tahniyad dhalasho farxad leh baa ciwaan looga soo dhigay dadka dirayana waxaa ugu horeeya cabdicasiis cabdinuur ibraahim koronto iyo xaaskiisa cabdiweli xasan jimcaale cawka ayuu ku magac dheeryahay iyo sidoo kale hooyo xabiibo macalin axmed hooyo xabiibo cali ciise aabe axmed sheekh cabdi iyo sidoo kale kiin nuur shire yabarow baa la yidhi iyo al ustaad axmed naaji sacad maxamed bashiir sheekh cabdiraxmaan iyo cabdulqaadir roobo wisaaq iyo deeqo cumar siicow dhammaan dadkan oo dunida ahdaafaheeda degan waxay tahaniyad dhalasho oo farxad badan u dirayaan baa la yidhi wariye haaruun axmed cabdi iyo sahro bashiir maxamed oo lix iyo tobankii bishan uu wiil ugu dhashay magaalada cammaan ee waddanka jordan waxay leeyihiin wiilkaasi allaha ka dhigo midkii loo aayo dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana anfaca aamiin heesta kale aan dhegaystayaashan u cayaaran caasho waa heesta cartan waxaa ku luqaynaya axmed cali ciidaan
wayga ciirisantu taaladu cayn wareegisantee aniga wayga ciirisantu taaladu cayn wareegisantee aniga culays baa i saaraane allo allo allow ciilka iga bixi nin cayri weligii ceebka ma fogaade caaway u darantee xaggee baan cuskadaa cayri weligii ceebka ma fogaade caaway u darantee xaggee baan cuskadaa
cakuya cosobkii qalbiga mahayo carfigii indhaho middiyaan caalmada ciriiri ku jirte cakuya cosobkii qalbiga mahayo carfigii indhaho middiyaan caalmada ciriiri ku jirte shaqbaan hortee anigu lacataabaye haddana caashaq baan hortee anigu lacataabaye haddana dhib kalaygu curatee allo allo allow ciilkaayiga bixi waa tahay heesta cartan iyo codka macaan fanaanka axmed cali cigaal waxaan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen islamarkaana toddobaadkan dhegaystayaasha ay markhaati ka yihiin in heesuhu ay yihiin kuwo dhammaantood aan kala dhicin dhinaca dhambaallada mar kale aan jalleecna ibraahino waxaan soo qabanayaa dhambaalkan waa tahaniyad dhalasho marka hore baa la yidhi waxaan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka salaamaha oo aan aad ugu xiran nahay baa la yidhi waa aad ku mahadsantihiin annagoo kale ah baa la yidhi marka xiga aabe maxamed xasan shirdoon iyo hooyo faadumo maxamuud rooble iyo sidoo kale hibe maxamed xasan iyo sheygeeda doctor maxamed cawil iyo caruurtooda maan maxamed xasan iyo sheygeeda xamsa ibraahim cabdulaahi iyo caruurtooda maryan maxamed xasan iyo sheygeeda xuseen rayaale iyo caruurtooda mahdi maxamed xasan iyo xaaskiisa nimco cali maxamed xasan cali muraad iyo xaaskiisa guddoon iyo caruurtooda cumar cali xasan waxauu ku magac dheer yahay cumar boos iyo xaaskiisa aadan cali xasan aadan boos buusan ku magac dheer yahay iyo xaaskiisa fadxiyo aadan xamdiya iyo sidoo kale khatra filson iyo dhammaan reer maxamed xasan shirdoon iyo reer yuusuf carayte baa la yidhi dhammaantood waxay kala joogaan dalalka jabuuti kanada iyo meelo kaloo dunida ka mida waxaanay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan deeqa maxamed xasan iyo seegeeda yaasiina yuusuf arayte oo bishan aanu ku jirno disembar uu wiil ugu dhashay magaalada jabuuti ee dalka jabuuti wiilkaasi waxaa loo bixiyey muraad ducada waacaa shacuud iyo daandire baa layidhi waata ibraahimow waxaan leenahay muraad allah ka dhigo kii soo weynaada oo waalidkii iyo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray caasho cumar cali xarbi iyo xareed cali xarbi iyo waxay idhahdeen cabdirasaaq cali xarbi iyo xasan cali xarbi iyo cabdulaahi cali xarbi iyo xuseen cali xarbi aamino cali xarbi xaliimo cali xarbi iyo cabdiyo cali xarbi cabdishariif xareed cali xarbi iyo waxay yidhaahdeen muraayad cali xarbi iyo ruqyo cali xarbi iyo dhuuxo ibraahim faarax iyo fartuun xareed cali xarbi iyo saabiriin cumar cali xarbi iyo axmed sugo aadan iyo hodan cabdiyaro aadan iyo cumar xidig cali maxamed cumar cali xarbi iyo maqdis cumar xidig dhammaanteen waxaan salaaminaa marka hore ay yidhaahdeen daadiyaasha barnaamijka hambalyada heesaha caashucuud iyo daanduray waanu idinka guddoonnay kadibna waxay yidhahdeen waxaan jecelnahay inaan tahniyad aan gaadhsiino hooyo sacdiyo cali xarbi iyo aabe cabdulaahi xasan maxamed oo wiil ugu dhashay maraykanka waxaana leenahay bay yidhaahdeen wiilkaasi oo loo bixiyey macaad cabdulaahi xasan allah ka dhigay kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa heesta afraad ee barnaamijka ee aan dhegeystayaasha u hayn ibraahina waa hees dhowaanahan malaha dhegeystayaasha dhegahooda aanay soo gaarin oo heesta alkudhegeedu yahay quruxdii bilayd waxaa ku luuqaynaya fanaanka cabditahliil warsame
baashihii haweenkaay bikraadii xalaashay bilkhayrti jacaylkaay aya baraasha caashaqa bari kugula yeesho ballankula adkiya afariyo tobnaad bila dayaxu waaga berin karo qardho kala baxaawo ballankula adkiya afariyo tobnaad bila dayaxu waaga berin karo qardho kala baxaawo kuma bogatid sheekoye biri wayga doontaa kuma bogatid sheekoye yaan ku saarin baabuur sibraarcaanihi boga badhax kugu qaado lugta kugu baquulsha dhulkuwa barwaaqowe suuliyo bankaxadeed ku dhex mariya biisho kugu baquulsha dhulkuwa barwaaqowe suuliyo bankaxadeed ku dhex mariya biisho dhowrberi ku dhixiya butuqsiga tallaabada bidhanigad gacaala ah adigoo bulshahigisiya dhowrberi ku dhixiya butuqsiga tallaabada bidhanigad gacaala ah adigoo bulshahigisiya badhihii sanaagiyo bandarceeri gaabood barqoya ku geeya sida boqor markaa yimi baariidiyo salaaniyo farxad lagugu booba waa ku bushaare sida boqor markaa yimi baariidiyo salaaniyo farxad lagugu booba waa ku bushaare bayd wacanku geliyaa beri laba saddex ayaan ka banta daalka bayd wacanku geliyaa beri laba saddex ayaan ka banta daalka dabeed beerta nuura dabeed beerta nuura aroosku bineya daar laguma baanoye hiddeheni beri jire dhaqankeenan bi'in aqal baa la waaweyn isku joogya bili celiyo keebed bariyo jeeda leh alool baa shakaga jira dhaqankeenanbi'in aqal baa la waaweyn isku joogya bili celiyo keebed bariyo jeeda leh alool baa shakaga jira sariir laguma boode
waa tahay cabdi tahliil iyo heestii quruxdii belayd ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggiin dhabaalada haddaan ku noqonno waxaa noo baaqayaa cabdicasiis cabdinuur ibraahim koronto iyo xaaskiisa cabdiweli xasan jumcaale cawke hooyo xabiibo macalin axmed iyo hooyo xabiibo cali ciise iyo aabe axmed sheekh cabdikiin nuur shire aabe axmed sheekh cabdi kiin nuur shire yebrow iyo waxay yidhahdeen alustaad axmed naaji sacad maxamed bashiir sheekh cabdiraxmaan iyo cabdiqaadir ruubow isxaaq deeqo cumar siicow dhammaantoodna waxay joogaan dunida daafeeda waxayna taaniid gaarsiinayaan weriye haaruun axmed cabdi iyo zahro bashiir maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada camaan ee dalka urdun waxaana ay leeyihiin allaha ka dhawakiisu u weynaado oo waalidkii waxtara aamin anigana amiin ayaan raacinaya dhambaalka ugu dambeeya barnaamijka waxa uu naga soo gaaray cabdiwaxaab dhaqane cabdulaahi iyo nimco cabdulaahi axmed iyo farxiyo cawaale cabdi iyo cabdiraxmaan cabdulaahi nuur iyo abshir maxamed nuur iyo faa'isaa xasan weheliye iyo maxamed xasan iidow iyo sidoo kale amal cabdiraxmaan maxamed iyo anas maxamed xasan iyo fardowsa cumar cabdinuur iyo ugu dambayntii aamine cilmi qaasin iyo yaxya cabdi caymow waxay dhammaantood tahaniyada u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi kaltuuna sheekh cali sheekh cabdi iyo daa'uud macalin muuse oo taariikhdu markay ku beegnayd labaatankii bishan disembar ee sanadkan laba kun sideed iyo tobanka meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara ubad khayr qabana kala hela annaguna waxaanu raacinaynaa aamiin heesta ugu dambaysa ibraahimo waxaan u soo qabanaynaa dhegaystayaasha caashiqii ku dhega tira
caashaqii ku dhaga tira waa tahay waa tahay hadduu maxay tiri hadduu kala fogaan dhacay kala dhimashaya iman heestaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa waa codka fanaanada xaliima khaliif magool intaan mar kale kulmayno haddii alla idmo waa caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan daandurey oo dhammaantiin ba idin leh sidaasi nabadgelyo
caashaqii kudhiga tira afka lagama dhowray codkii baxsanaa loo naxariistay fanaanada xalimo khaliif magool wuxuu gebagabo u ahaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandure iyo caashi ibraahim aadan ayaadan la socodsiinayey haatanna waxaanu ku dhownahay gabagabadii idaacaddeenna cabdulqaadir aan ka codsada bal cabdulqaadir ciyaarihiibaa maanta jira dalka ingiriiska premier leaga maxaa ugu waaweyn
waxa ugu waaweyn cayaarta ugu kulul oo aada loo sugayo ayaa waxay dhex maraysaa kooxaha liverpool iyo arsenal waxa ay soo gelaysaa sideedda iyo barka fiidnimo ee xilliga bariga africa kulankan waxa xiisaha u yeelaya ayaa ah in kooxda liverpool aan laga badinin sidii uu bilowday horyaalka premier leaga dhinacooda dhulka la dhigi waaye ha marka maantana waxaa marti u ah kooxda arsenal dadka faaleeya waxay isleeyihiin liverpool sidoo kale waxay haysaa hogaanka oo lix dhibcood ayay ku haysaa oo horyaalka premier leaga waana markii saddexaad oo iyadoo sanadku usii dhammaanaya ee liverpool hayso sheekada xiisaha leh ayaa ah liverpool laba jeer oo sidan oo kale ay hogaanka u haysay uu sanadka sii dhammaanayay kuma aysan guuleysanin haddii aan dib ku xusuusiyo waa sanadka u dambeeya wuxuu ahaa laba kun afariyo tobankii xilliga christmaska iyo weliba sanadka dhammaadkiisa ay hogaanka haysay laakiin horyaalka waxaa kaga guuleysatay manchester city ciyaaryahanka reer masar ee maaragta u ciyaara maxamed saalax saalax aad bay ugu jirtaa ballada ha laakiin waxaa hadda gool dhalinta hal gool kaga haya obama yeeg oo isaga u dhashay gabon marka labadoodana gool dhalinta ay ku tartamayaan liverpoolna waxay doonaysaa inay sii dheeraysato hogaankeeda kooxdii hogaanka haysay islamarkaana horyaalka difaacanaysay ee manchester city waxyaab leh ayaa ku dhacay ayaa la leeyahay laba kulan oo xiriir ah ayaa la garaacay afarta kulan oo u dambeysay ay ciyaartana saddex ka mida ayaa laga badiyey waxaa ka maqan laacibkooda fernandinho oo qadka dhexe uga ciyaari jiray waxaana loo aaneynaya guuldaradan inay soo buuxin waayeen ama maqnaanshaha fernandino inay keentay in in laga badiyo marka kulamada kale ee dhacaya waxaa ka mid ah kooxda braton albion waxa ay martigelinaysaa everton ciyaarahan xilli hore ayay dhacayaan fulham waxaa iyadana marti u ah kooxda hardsfield town lester city oo toddobaadkii hore garaacday kooxda manchester cityna waxa ay la ciyaareysaa cardiff tottenham oo kaalinta labaad ku jirta waxa ay la ciyaari doontaa wolverhampton wonders watford iyo newcastle unitedna way wada ciyaarayaan waa hagaag waan barnaamijyadeena dambe ama kan dhalinyarada soo socda ayaan ciyaarahaasi wixii natiijo ah ee kasoo kordha idinla socodsiin doonaa haatana waxaan u maraynaa gabagabada idaacaddeenii waxaa idinla socodsiinaya anigoo maxmed colaad xasana iyo cabdiqaadir mursal inta aan dib dambe hawada ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa codkii baxsanaa ee idinka sii dhammaanayay ee fanaanada xaliima khaliif magool iyo heestii